الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته wuxuu baabaysan yahay rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh xawdkiisii iyo nebigeenna xawdkiisii sugitaankii laba sugayay bal dee waa arrin go-an oo cilmi iyo si qadciya inoogu sugnaaday ama axaadiistiisu ay tawaaturtay ee bal dikrigii axaadiistii badnayd ee halkan kuba soo aroortay majmuuco weyn oo kaba mid ah asxaab kala duwanna ay warinayeen taas buu baabkeedii yahay iyo rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh sifaadkiisii kolley dee dalaa-ishii nubuwada iyo fadaaishiisii shamaaishiisii umuuraha waatan kuba jirno sifaadkuna waa inoo iman doonaane laakiin baabku waa dheer yahay axaadiisan xawdku dee adigu kolleyna ma wada gaadhi doono waayo axaadiis aada u badan weeye waana axaadiis dee marka la eego duruqdeeda badan tawaaturtay bal markaa intii aan ka gaari karna ee caawo noqon doontaa dee wixii ka dambeeyena rabbi subxaanaه wa tacaala haddii uu inoo dhib yareeyo habeenka kale ayuunbuu axaadiisan inoo taab noqon doontaa ama casharka kan ku xigeen marka axaadiista xawdku kolley waa axaadiis badan oo inoo sugnaatay oo saxaabada wariyey baa konton saxaabi iyo in ka badan baa wariyey bal kitaabkeenan muslim inta kusugan baaba ilaa lix iyo toban saxaabi gaadhaysa oo weliba uu meel keliya intoodii badnayd isugu keenay walow aynu soo aragnay xadiid abu hurayre iyo xadiid xudayfe iyo aynu ku soo marnay halkii weysada aynu kuba soo marnay taas laba xadiid oo noocaas aha bukhaarina qolooyin kale oo intaa ka siyaadsanna waaba dee kuwana in badan oo ka mida waa wariyey oo uu kaba wariyey kuwo kale uu ka wariyeyna way jireen iyaga marka la eego aimada aan ahayna axaadiid kala duwan bay wariyeenoo bal markaa kolley konton saxaabiya in ka badanba way gaadhayaan saa daraaddeed waa axaadiistii mutawaatirka ahayd bay xadiidkan xawdku uu kaba mid yahay marka la eegana dee tasmiyadiisan xawd iyo sifadiisa hadday tahay masaaxadiisa iyo sharaabkan isaga lagaba cabayo isna waxa uu yahay iyo bal sifada uu leeyahay iyo weelalkiisa iyo umuuro kala duwan baa biidni illaahi tacaala inoo iman doona dee rumaynta la rumeeyaana waa taa adilooyinka ama axaadiidta tawaaturtay bay kuba timo shay waajiba ayay noqon oo dee bal maalan ruuxii inuu taa ictiqaadiyo uu rumeeyo xawdkaa rasuulka ilaahi u sugnaaday ilahayna waxaan ka baryaynaa dadka ka caba inuu inaga yeelo wuxuu uhi markaa imaamkii muslim raximah اllahu taعaalى xadaثanii أحmed بn cabd لlahi بn yunusa qaala xadaثana zaئdatu qaala xadaثana cabdالmلك بn cmayri qaala samictu junduban jundaban daalka fatxadiisa iyo damadiisa labadaba waa waxay culimadu kuba dabdiyaan waxaan maqlay yaquulu xaalu ku qowlaya jundub cabdulmalik bni cumayr baa leh samictu nabiya sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baan maqlay yaquulu xaalu ku qowlayo ana anigu faradukum ceelalyadiinaan ahay cala alxawdi xawdka korkii macnaa xawdkan idinkaga horeeya oon idinku sugaya halkaas waa dadkii mu'miniinta iyo muslimiintii baa rasuulka ilaahay halkaa u joogaa farad iyo mid kasii horeeyuu u yahay oo dee bal maalan markaa iyagii ku sugaya ciddii aan ummaddiisa ahaynna waa ka celinayaaba sida dee bal maalan axaadiisa inooguba sugan ama inooguba iman doonta dee dad laga celinayo rasuulkii ilaahay intuu gartay haddana laga celinayo bedelid ay bedeleen wixii uu ku ogaa taasna waabay jirtaa intana axaadiistii waysaduna waan ku soo marnay halkanna way inooguba imanaysaa kole sheekuna raximah اllahu tacaala halkan wuxuu ahlluqa ama culimada luqada ka soo naqlinaya alfarad iyo alfarid manaa alfaradna waa bimacna alfaride waa aladi yataqadamu waarida baa ii taale malaadee daahirku waxa weeye bal qolooyin sida kitaab kasoo naqlinaya sida kutubtooda ku sugan waa ka jamcin doonaba damaa'irtii aladii yataqadamu lwaaridiina wey kuwa iyagu arooraya beel ceel ama meel biyaa ku arooraya oo ka ka sii horeeya waa ceelyadii liyuslixa lahum waxaa ii taalana bal nuskhadiina eego waa laba laftii baa yar sixid u baahan yataqadamu lwaaridiina alwaarida maha ee waa kuwa iyagu arooraya haddii imika aliftani aanay meeshan jirin oo ra-da ka dambayso wuraada laba idhaahana jamacun bay ahaan layde laakiin waxaa ii dhacday liyuslixa lahum walxiyaado wowdaasna zaa'id weeye hadday idinkana idiin taalo haddii kalena idin olo liyuslixa lahum alxiyaado wadila wanaxyiha dee waaba idiin saxan tahay haddaanay saas idiin oleh macnaa waa ruuxa ka horeynayo ciddii soo arooreysay ee dalkii u hagaajinaya dowlisyadiiyo ama wadaamihii ceelka lagaga soo saaraya biyaha iyo wixii kale ugu baahnaayeen ka cabitaanka iyo umuurta istisqaaka u diyaariya ka horeeya kaas baa ceelyadii kaas baa farad laydhaha macnuuna markaa waa maxay saabiqukum ilayhi kalmuhayilahu walow ilaahay diyaariyey oo hadday kiisaan tahay iyo hadday biyahan jannada uga imanayo ku shumayo hadday ta iyo hadday masaaxada waa wax ilaahay subxaanahu watacaala diyaariyo imikaba jira sa rasuulka ilaahay baa axaadiisu yihi imika abaad moodaa inaan adi moodaa inaan arkayo bal markaas laakiin dee rasuulka ilaahay horeyntan ummaddii kama sii horeeyo halkaa ku sugayo ayuu noqday si wuxuu waxu diyaarinayo oo kale ama kalmuhayi ilah waa arrin diyaarsan haddaba faradkiinani cala alxawd xadaثna abubakr bn abi shaybata qaale xadaثna wakiicun kolley markaa masaaisha qaarkood casharkan ka dambeeya ayaan u yar dibir dhigan doonaa waa axaadiida kala duwan oon arki doono xagga masaaxadiisu intay tahay iyo taxdiidkeeda taasin walow axaadiid qeyb aan arki doono qeybna ay noo dambayso iyada qeybtaas alfaadaha imika yimi uun mooyaane bal jaanibkaa ma eegi doono casharka ka dambeeya biidn اllahi tacaala aan ku eegi doonaa bal sida lagu jamcinayo waaya masaaxaad yar kala tagsan ama kala yar duwan inkastaba dee saco weyn iyo waxaan kaba qaadano iyo ballaadhidiisa iyo dheeridiisa labada dhinacba waa isu leegyahay iyo umuuraha guud ahaan baan ka faa'iidaysane bal waxyaalaha kale se waan eegi doonaa biidn اllahi tacaala wuxuu yihi markaa mslim xadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna wakiicun xa وxadaثna abu quraybi qaala xadaثna bnu bishri jamiiعa can miscarin moxamed ibnu bishir iyo wakiic ibnu jaraax baa waxay xadiidkan ka wariyeen labadooduba miscar miscarna waa dee miscar ibnu kidaamo ninkan nin aan ahaynba kitaabka inooguma sugno miscar la yidhaah bal bukhaari iyo muslim bal waxaan leeyahay usuusha lixda aba wax miscar la yidhaaho horta abi daa-uud mooye intooda kale miscar ibnu kidaamun baaba jira intooda kale oo dhan waa ninkan caabidkan ahaa caalimkan ahaa iqada ay barhkood idqaankiisii badnaa ay odhan jireen waa musxaf oo kale ay kaba dhigi jireen xagga xifdigiisay leeyihin waa sida dee musxafkii waa kan qalad ma laho waa kaasi waa xifdigiisa iyo idqaankiisa falyalzam xalqata miscar ibni kidaam lahaan bal markaa laakiin abi daa-uud baa waxaa jira nin miscar ibnu xabiib la yidhaha in yar isaga ka dabaqa horeeyo hiqa ah abi daa-uud kitaabkiisa miscarkana waa ku sugan yahay laakiin qolooyinka kale oo dhan miscar ibnu kidaam weeye miscar kaleba kumaba sugno marka miscar haddaan kitaabkeena ku aragno bukhaari bal waxaan abi daa-uud ahayn waa miscar kanun waa ina kidaamun ee abi daa-uud baa waxaan dhacay nin miscar ibnu xabiib la yidhaha isna hiqa aho in yar ka dabaqa horeeya in yar buu ka dabaqa horeeya saadisiya saabicun bay kala yihin wuxuu yihi haddaba xa waxadaثna cubaydullahi bnu mucaadin qaala xadaثna abi xa وxadaثna mحamed بن المثنى qاaل xadaثna mحamed بن jaعفari qaala mscar markii hore waan ku joogsanay iyadoo laba nin ay ka wada warinayeen oo markaas ay ka wada warinayeen halkana waxaa inoo yimi oo sanadka duruqdan dambe mucaad ibn mucaad oo cubaydالlahi ibn mucaad aabihii ah iyo mحamed ibn jaعfar waa gundar labadaas ba qaalaad waa labada dambe xadaثna shucbato kilaahuma imikana kilaahuma maxay tahay waa shucba iyo miscar markaa oo miscar iyo shucba siman marka miscar iyo shucba labadooduna can cabdilmalik ibni cumayr cabdilmalik ibni cumayr markii horena zaa'idat ibnu qudaama ka warinayey labadoodana way ka wariyeen xadiidka can jundub jundamin can nabiyi salى اllahu عalيه waslm bimil waa bimili xadiidi zaaidata zaaida ibnu qudaama xadiidkiisii uu cabdilmalik kaba wariyey mid la mid ah ayay shucbo iyo miscar ka wada wariyeen bal dee markaa kilaahumaa iyo qaala iyo jamiican kolley waad saasay adigu ay dee dabdigooda ama kala saarkoodu un uu yahay xadaثna qtaybaة بن سacيidi qaala xadaثna yacquب yعnي بn cabdالرaحman الqاariya عan abi xaazimi abu xaazim qaala samictu sahla kolley abu xaasim oo sahli ka warinaya salaamaة بnu dinaar waa ninkii caabidka ahaa ama zaahidka ahaa ee sgaara taabiciin alacraj qaala wuxuu yihi markaas samictu sahla baan maqlay waa sahl ibnu sacdi saacidi yaquulu xaalu ku qowlayo samictu الnabiya slى اllahu عalيه wasalama yaquulu ana faradkm calى اlxawdi waa intii xadiidkii hore jundub bay noogu sugnayd man warada ay man warada waa dee ninka ku soo arooree yimaadeen laga celin waayo dad laga celinayaa jira intay kusoo dhowaadaan waa ruuxa soo gaadha ee ku soo arooree laga celin shariba ay shariba min wey waa ka cabaya kaas kol hadduu ruuxu soo gaadho laga celin oon dhexda loo joogsan uu ka cabi waman shariba ruuxa abaana ay man shariba minhu lam yadma abadan weligiiba dib uma haraadayo haraad maalintaasa ugu dambaysa oo adamacna waa alcadash kolley wasanka marka la eega ficilka iyo dhammaanba ismiyada ama dee taasi wixii waa isku si unbay ku wada yimaadaan damica iyo cadisho ah bal waxa weeye ruuxii isagu ka cabaana dib uma haraadayo oo dee janno hadduu galana kolley waxbaa la cabayaa sharaabkii kala duunaa waa la cabayaaye cabiddaa janno la cabayaa maaha ruuxu haraad hayo inuu iskaga reebayo waa taladud iyo raaxaysi waa tanacum iyo dee macaansi iyo tale maaha haraad dee ruuxu iskabel maalan iska reebaya ama wixii dee isagoo haraadon ku haraad baxaya maahay waa lada taladud bu a taasi cabideedaas ahayd haddii uu ruuxu doonana waa la doonayaaye taasna dee waa waxa weeye un arrinkaas iyo doonidaasi waa can taladud iyo lada weeye iyo nicmadaa ilaahay dadka uguba nicmeynaya mu'miniinta ah ee maaha haraad iyo gaajo iyo taas ma aha haddaba lam yadma abadan walayaridana wallahi baan ku dhaartay layaridana waxa soo aroori calaya korkayga aqwaamun oo waxaa igu iman dee ceel inaguu sii jooga oo isagaa dadkii oo dhanba kasii wada horeeya ee waxaa aniga waxa weeyaan igu imanayo igu soo aroori halkaas aqwaamun aqwaam acrifuhum aan garanayo oo yacrifuunii macnaa way soo dhowaanayaan oo markaa waan garanaya shaksi shaksi buu garan iyaguna igaranaya uma yuxaalu baynii wa baynahum uma yuxaalu dee markay soo dhowaadaan hadday soo gaadhaanna way kala cabdi laayeen ayaa dariq kale lala marayaayo uma yuxaalu waa lakala mancin la kala hor joogsan yuxjazu beynii aniga dhexdaya wa baynahum waana kala dhex maraya malaa'ig baa imanaysa celiso oo gees kale u kaxaysa ee rasuulka ilaahay wuxuu markaa odhanaya iyo waxaa loogu jawaabayana axaadiidta way noo socotaa axaadiistu way badan tahay saxaabo kala duwanna way warinayaan imika laba saxaabi baan haynaa wataa lena muslim lix iyo toban iyo iyadoo weliba de waa ina halkan inoogaba imanaya abu hureyre iyo xudayfiyana ay noo horeeyeen bal marka waxa weeye waa saxaabigii labaad ee waa inoo dambaysaa qeybtan tatimadeedii qaala abu xaazimin abu xaazim baa wuxuu yihi abu xaasim waa ninkii sanadka inoogu sugnaa fasamica uu maqlay annucmaan bnu abi cayaashin nucmaan ibnu abi cayaash horaynu kitaabka ugu soo aragnay ayaa maqlay waa nin taabiciya oo ansaaro reer bani zureyqa oo isaga in yar ka yar weyn abu xaazim waa ka yar dabaqo horeeya khamis iyo raabicay kaleyihin walxal ana anigu uxadithum waa dadkii markaa meesha joogay aan ugu waramaya hada alxadiidi xadiidkan aan sahal ka maqlay aniga ugu waramaya ayuu nucmaan maqlay faqaala wuxuu yihi haakada haakada masa a imika aada u sheegaysaad samicta maqashay sahlan waa sahl ibnu sacad yaquulu xaaluu ku qowliyo isagoo rasuulka ilaahay ka warinaya masa imika aada u sheegtay baad uga maqashay qaala abuxaazim baa wuxuu yihi faqultu waxaa nacamha qaala wuxuu yihi nucmaan baa odhanaya wa ana aniguna ashhadu waxaan qirayaa caddaynaya calىa abi sacdi abi saciidin اkhudriy oon markhaati ka ahay abi saciid اlkudri korkii la samictu abu saciid isagu sahal buu ka maqlay inaan abaa saciid maqlay xadiidka isagoo intaa sheegay aada sheegto yaziidu ziyaadinayo fayaquulu leh de waana rasuulka ilaahay wixii uu ka maqlay waa xadiidkii marfuuca intani inahum waxaan odhan ama yaziidu isagoo ziyaadinaya oo fayaquulu rasuulka ilaahay baa odhan inahum iyagu minii anay dadkani iga mid yihiin waa ummadaydii ina waa ka gartae ayaan odhanaya fa yuqaalu waxaa la odhan oo laygu odhan inaka adigu laa tadri ma ogid oo ma garanaysid maa camiluu bacdaka markii aad adigu wafaaday dabadaa waxay sameeyeen dadkani ma ogid fa aqulu markaa diintaadii way bedeleenba waa ka tegeenba hadday kuwii murtadiintaa yihiin faqul waxaan odhanayaa suxqan suxqan fogaansho fogaansho liman bedela bacdi kii dabaday wax bedelay allaha fogeeyo suxqigu macnaa de waa fogaanshahuno wuxuu inoogu nisbisanya takraarkuna waa taakiid e ficilkiisii oo muqadaru inoogu nisbisanyo waasaxaqahum ullahu suxqan wey ilaahay ha fogeeyo fogaan waa dee bacdi iyo suxuq baa usugnaado asaxiiq maca albaciid qur-aankana waa ta dhacday ba saxiiq ama saxiiq dhacday oo bimacna albaciid suxqan suxqan ay saxaqahum ullahu suxqan allaha dheereeyo oo fogaan iyo fogaan ayaa u sugnaatay niman bedela bacdi aniga dabaday kii bedelay وxadaثna haaruun بن سacيidi اأyriyu qaala xadaثna بن wahbi qaala akhbaranii usamaة can abi xaazimi can sahli can الnabiyi slى الlahu عalيه waslم وcan النucmaan bni abi cayaashin can abi saciidi الkhudriy xadiiskii hore dariiq kaluu leeyahay markaa imika halkan usamat bnu markaa usamat bnu zayd abuxaasim buu xadiidka kaba maqlay laakiin labadii dariiq buu kaga wariyo waa can abi xaasimin can sahlin iyo iyo maxay can abi xaazimin can inucmaan ibn abi cayaash can abi saciidin اlkhudriy oo sahlinna isagu toos buu ugaba maqlay abu saciid اlkhudrina nucmaan ibn abi cayaash buu waasidadiisa kaga maqlay bimili xadiidi yacquba xadiidkii yacqub uu wariyey ee aynu soo marnuu ka wariyey abu xaazim yacquub ulqaari mid laba mid ah bal xadiidka macnihiisu waa inoo cadyahaye arrin iyadoo bal ku tacalluqsanu xagga sanadkan in yar ku yar hakanaya dee kolley intiina badanna muqadimadii waa joogtee baan filaya kitaabka muqadimadiisii muslim kolley masaladan cancanada oo marka dee fulaan can fulaan waa hadal dheer buu ku lahaa bal hujuum aada u adag iyo raddi aada u caniifa oo xoog leh ayuu ku qaaday cid aanu magacaabinoo uu yidhi waxay sheegteen in xadiidkii dee marka aan ninkii aan mudaliska ahayn weeye isaguba taama qabe markay can fulaan dee fulaan can fulaan ay noqoto in loo baahan yahay inay kulmeen si aan ugu xambaarno samaac ugu xambaarno oo ay khabar akhbaarta ka midun inay noogu sugnaatay laakiin kaa aada buu u radiyey waliba si dee bal maalan cunfi kuba suga ama dee aada u xoog leh ayaa raddigiisaasi ahaa bal ama ha la yidhaaho cali bnu madini buu ujeeday ama bukhaari barkood haba yidhaahne laakiin ruuxa inoomu magacaabine masaladan xaggan marka musalaxa la joogana cancanadoo kale shardigeeda iyo bal maliqa loo shardiya mise mucaasaro maca imkaani liqa baa lagu kaaftoobata muslim iyo bukhaari loo kala tiiriyo dee aymo kale haddaba waxaan uga jeedaa halkaa waxaynu ku soo marray muqadimadii radintii uu radinayey waxyaalihii dee uu kuba radinaye uu tirinayey inuu dad taabiciinuu tiriyey uu magacaabay oo uu yihi hebel dee hebel buu xadiid kaba wariyey hebelna hebel buu xadiid ka wariyey ama intaasoo xadiid khabar akhbaarta ka midana isagoo inuu ka maqlay ama meel ay ku kulmeen ma hayno maxaa halkaa ku jiray oo cibaaradiisii haddaan soo qaato مqadimada kuba sugnayd وأsنd النعmaan بن أbي عayaaشh عan أbي سacيidi الkخdriي ثaلاثaةa أxاadiiث عan النabiyi slى الlaه عليه وsلم waa hadalkiisii oo نuعmaan بn أbي cayaaشh wuxuu abi سacيid uu dee isagoo ka warinaya can النabiyi saddex xadiiث buu kaba wariyey uu isnaadiyey buu hi qolooyin kale ka horreeyey kuwana way ka dambeeyeen ugu dambeyn markuu raggaa dee uu tiriyey ayaa waxaa cibaaradiisu ay hayd oo mslimayd فkل هؤلاaء التaaبعين الذينa نصبنaa رiواaيaتهم عaن الصحاaبة الذينa سمaynاهم qolooyinka aan sheegnay riwaayadooda iyagu ka wariyey تaaبiciinta ee صaxaabada aan magacowna ka wariyey لم يحفظ عanهم سماع waxa wya calimnah minهم في riواaيaة بcayniha oo lama hayo oo lama xafidin maqل ay dee toos inay cantaa yidhaaheen mooye samictu ay yidhaaheen oy ka maqleen in wax samacaan ognahay buu ka cabiray fii briwaaya fii riwaayati bicayniha markaasaa muxuu yihi walaa anahum laquuhum fii nafsi khabarin bicayni mana hayno oo dee lama xafidin inay dadka caynkan ay can fulaan yidhaaheen ay la kulmeen fii khabri nucayne macnaa dadkan maxaa kamidood uga jeedaa waa dadka nucmaan ibn abi cayaash saddex xadiis baa abu saciid ka wariyey buu leeyahy muslim lamana hayo oo lagama maynan riwaayad aan dee xifdinay buu leeyahy ma ogin samaacu mar uun caddeeyey isagoo yihi samictu ama meel ay ku kulmeen xadiidkana maxaan haynaa muslim warinayo inuu leeyahy nucmaan waa muslim baa wariye saasaa muqadimadii ku sugan waa ulaami kartaa meelahay ku dhamaanaysay muqadimadu waana ashhadu calى abi saciidin اlkhudriyi lasamictuhu labada xadiiee kale u sheegayaana labadaba kitaabkay ku iman doonaan insha allah صifat اljana marka gaadhna kama kala dheera labada nasan oo kale weeye isagoo leh wa ana ashhadu calى abi saciidin اlkhudriyi lasamictuh ayuu labadana odhan doonaa macnaa saddexdii xadiiuu sheegayey saddexduba kitaabkiisaay ku sugan yihiin iyagoo samaac jiro laakiin waxaan leenahay subxaana man laa yansa walaa yasu wey ilaahay baa subxaana watacaala aan waxiloobin markaa kolley muslim markaa uu halkaa marayay muu soo xaadirsan dee in samaacaasi jiro bal isagii kitaabkiisan ou kuma sugan yahay muu soo xaadirsane dee ilaah baa subxaana watacaala aan waxiloobin oo waxaaba idhaahayd wama sumiya alinsaanu ila linasihi wala lqalbu ila anahu yataqalb insaankaba insaan waxa loo yihi waa in lawiisan iyo inuu wax ka kaafil noqdo hata ilaahay wa ina awala naasi awalu naas laba kelimeed ina awala naasi macnaa kuwa xiloobo kii ugu horreeyey waa dadkii ugu horreeyey walaqad cahidnaa ilaa aadama fanasiya walam najid lahu cazma kolley tawishaaraya ninkii hadalka lahaana waa taas wa ina awala naasi awalu naas markaa kolley bal taasa waxaan leeyahay bal arrinkaa hore ee laakiin maxaan kaba markan un baanu soo xaadirsan xaafid alcalaa'i raximah llahu tacaala kitaabkiisan la yidhaha jaamic almarasiil oo dee walow tadliiska iyo maraasiisha iyo waxaasuu kaga hadlaa marka dambena arrin aada muhiim uu leeyahay oo wuxuu xagga dambe ku ururiyaa asaniidii la sheegtay inaan ruuxan labadan isku xiga inqidaac meesha jiro oonay kala makrin oo dee kun sanadii ka badan buu soo arooriyaa ama dad aada u badan oo dee waa kun tarjamayn ku dhow buu soo arooriya kitaabka waa mujalad kolley aan saa usii buurnaynba markuu meelahan qabanaya wuxuu yidhaahaa wakana muslima raximah اllahu tacaala gafla can riwaayati nucmaani laha can abi saciidi bisariixi samaac likowniha jaءat fii musnadi gayri bixukmi tabc waa arrin ugu cudur daarayo oo wuxuu leeya waxaa laga yaabaaba muslim inuu uga qaafil noqday inay riwaayaadkan nucmaan ama saddexda xadiid bisariixi samaac ay abi saciid ay uba sugan yihiin dhammaan saddexdooduba musnadkii abi saciid kumay noqonin sidan oo kale xadiidka sahal laga warinaya xagga dambe ka raaceen eg xadiidkii markaa saxaabi kale xadiidkii ayay xagga dambe ka raaceenoo macnaa waxay la timi musnad cid kale ay leedaho saxaabi kale musnadkii ayay tabcaan u timi walaa taas baa ka qarisay bal waxaan leenahay adigu dee waa arintooyin waa kaflada bashar un weeye taas ee halkaa hore iyo halkan baan dee doonayn inaan sookin xidho bal maalan arrintaa hore muqadimada ku sugan iyo halka labada xadiid ee kalena insha allahu tacala way inoo dambeeyaan waxadaana waaya axaadiisna waan wadaya haddii la idhaaho waxadaثana daud ibn camri الdabiy bal kolley sia i xarakeysanay الdabiy weeye sheekhanin moxamed amin alharari sheekh kale imika qeybtaa dambe o dhan way iga maqantay kitaabkiisa ayaa wuxuu yidhaahaa sharaxa ku yidhaahaa doodka waa la kasrinaya addabiyu bal waana arin in kolley taqriib iyo waxyaalahaasna dabdi ugumay sugnayn xarakadana inta arkey waa bal amerika ama kutubta taraajimtee waaweyn ama kutubtan dabdiga sida kuwa mutalifkiiyo mukhtalifkiiyo kutubta wax dabdisa ayay u baahan bal in la hubsado waa axay la tahay baan leeya waa arrin hubsasho leh in dabdiga sheekhaasiya xadaثana naafic waana nin bal maala iqa ah oo kibaartii sheekhada muslim kaba mida kolley boqol iyo sideed labaatankii laba boqol iyo sideed labaatankii jiradu dhinta adigu waa raggiisii waaweynaa sheekhadii muslim laba xadiidna kitaabku ku leeyahay waana iqe xadaثana naafic ibn cumar aljumaxiyu can ibni abi mulaykata qaala wuxuu yihi cabdullaahi bn cubaydillaahi ibn abi mulayka oo dee nin kitaabka kusoo noqnoqdo oo caalim ah qaala qaala cabdullaahi bn camr bn اlcaas baa yihi qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayه wasalam rasuulkii ilaahay baa yihi xawdii xawdkaygu masiiratu shahrin waa bil in loo socdo waa masaafo aada u dheer in bil loo socdo ayay sacadiisa iyo dherarkiisu tahay oo waaba kanoo wazawaayahu waa ruknadiisu iyo dhinacyadiisu sawaan kuwa siman weeye macnaha waa murabacba maaha dee sida badan inuu dherarka iyo ballaarhku dherarku kaba dheeriyo saase u siman yihiin zawaayaho macnaa gees kasta oo waa waa adigu waa murabacba arkaantiisa iyo marka la eego zawaayaadtiisa iyo jawaanibtiisu waa taasi dee murabaca ayuu markaa samaysan yahay ama uu u dhisan yahayba bal markay waana in bil loo socdo waa adigu dee masaafo weyn waatan leeyahay imka axaadiida qeyb kol taxdiid xagga zaman lagu xadeeyaa sacadiisa iyo duulkiisa way timi sida xadiidkan aan hayno iyadoo in makaan ahaan lagu xadeeyaa way timi laakiin taa amkinada ayaa marka la eego kala duduwan waxaa axaadiida inooguba sugan bal kitaabkeenan oo madiine ilaa sanco oo kale way timi ayla ilaa de bal maalan waxa weeyaan jarba iyo adrux iyo ayla iyo madiine iyo bal waxyaala ayaa yimi ama madiine ilaa juxfa iyo kolkol meelo qaarkood ay dee masaafadoodu kala badan tahay waatan leeyahay insha allah markay umuurahaasi riwaayaadkoodu wadataam noqdaan ayaan eegeynaa a'imadeenii ilaahaya kaba raalli ahaadee umuurahaasay kuba jamciyeen iyo iyagoo inoo sheegaynaya waxyaalahaasi aanay idiraab ahayn kolleyna aan ka wada faa'iidaysanno saacada uu leeyahay ee aada iyo aad iyo weynida uu leeyahay bal taas aan ka wada faa'iidaysanayno ta inoo faa'iideynaysaa taa ta axaadiisan ay ku wada sugan tahay bal markaa wixii intaa dhaafsan casharkan ka dambeeyun baan kuba eegeynaa imaka halkan masiiratu shahrin wa zawaayahu sawaaunna macnaa cardigiisu iyo duulkiisu waa isleegyihiin arkaantiisu jamcu zaawiyatin weeye rukumadiisii de waa iyo jawaanibtiisii dhaman waa wax siman ma kala dhaadheero ma kala waaweynaa wamaahu biyihiisu abyadu mid ka cad weeye min alwariqi kolley mina labanina way timi dhammaanna cadaan un baa loogaba jeedaayo dee waa fidadii waa ka cadiye biyihiisu aad bay u cadyiin wariixuhu dee inuu malab ka macaan yahayna way noo dambaysaa wariixu urtiisna adyabu mid ka udgoon weeye min almiski oo imika halkan xawdkii xawdna asalkiisa hore waxay dhahaan ba yidhaha waa mujtamacu lma hadii la yidhaha istaxwad alma bimacnaa waa tajamacu oo dee axwaad iyo xiyaadna waata laguma jamciyo haddaba magaciisii iyo sifadiisii iyo bal marka la eego xagga marka la eego masaaxadiisii jaanibkaas iyo weelalkiisii iyo sharaabkan kuba sugan sida uu yahay iyo intuba dee axaadiisa kala duwan bay inoogaba timi jacalana allahu subxaanaه watacaala min wuraadih warixad yabna miski wakiisaanhu waa koobabkiisu waa aaniyadiisuna ka nujuumi samaa kasra iyo badni xidigaha samada oo kale weeye faman shariba minhu ninka isaga wax ka caba falaa yadmau bacdahu abadan weligii dib uma haraadayo bal xadiidku kolley waa macnihiisu waa inoo cadiye halkan baa imaam nawowi baa kalaam leh bal kalaamkiisan in yar ku yar hakanaya ama ku yar yar tilmaamaya un wuxuu iyadaa xaggan alwariq iyo inay qorooyin allabin iyadna riwaayo kaleo macnaheedu isagu taas muu ishaarin be waa dee markaa waxa weeye waa inuu cad yahay unoo macno keliya wada leeyine laakiin sheekh ayaa wuxuu soo qaaday arrin dee xagga marka la eego naxwo ku tacalluqsan wala uslubku usoo dhigtay aan silaye mala dee waa uslub wax ku yar sugan yihiin وحu ونحوyuna يقولونa إن فعل التعجب الذي يقال له فيه وأفعل من كذا إنما يكون فيma كان ماضيه على ثلاثة أحرف فإن زاد لم يتعجب من فاaعله وإنما يتعجب من مsره bل wuxuu leeyahay نaحوyinta waxay yidhaahaan فعل التعجب كole halkan فعل التعجب meشhii ma jiro imka halkan لakiin labada baab baa isla mida labada baab markay noqoto فعل تaعaجبka ama تaعaجبka ma أفعل khاaصة iyo afcalu tafdiilka imika afcalu tafdiila dee ficil tacajub maahe labadoodu waa isla baabo kolley isku shuruud bay leeyihin oo mala taa jaanibkaasun weeyaane laakiin de imika halkan tacajub iyo taasi ma taal bal markaa wuxuu soo naqlinaya inu ujeedadiisu ay tahay qolooyinka nuxaadu waxay yidhaahaan markuu aan siraaciya labadaba kolley sheekhu tacajub haba yidhaha de afcalu tafdiil baa inoo taale tacajubka oo kale dee labada siiquu leeyay ama afcal ma afcala iyo de afcil bi ma afcalana marka leay tahay iyo afcalu tafdiilka sidan oo kale marka wax laba shay dee lakala fadilayo siiqadan afcalna laba isticmaalayo waxa ay shardigiisu yahay kolley shuruud dhowray leeyihiin waa in wixii dee maadigiisii ama bal ficilka uu kaba soo jeedaan maadigiisu saddex xaraf waa inuu yahay ee hadduu saddex xaraf ka badan yahay tacajubna lagama bineeyo afcalu tafdiilna kama yimaado haddii loo baahdo waa in cibaaro kalala isticmaalo kitaabkaba inooguba iman doontaa sida lafdiga inoo iman doona ashaddu bayaadan ashaddu taasiyo laba isticmaalo ayb bal markaas waxa weeye marka lakiin wuxu uhi shicirkana waxyaalaa kuba yimi ee xadiidkani wuxuu daliil u yahay inay luqo jirto ay tahay haba yaraato markaa hadal cumrana uu soo naqliye bal waxaa la horta imaka halkan dee ficilkan ama abyadan aan hayno maaha inay saddex xaraf ka badan tahay haddaan ficilkeedii egno ficil thulathi ah oo sida dee imaamku usoo dhigtay kolley mala siday qolooyin kale usoo dhigteen baa kaba roono thulathi waa sax sidaa uu sheegay laakiin laba ari arrimo kale jiro shuruud kale ay leedahay waxaa labadaba la shardiyaa inaanu wuxuu midab tilmaameyn midab tilmaamahayn hadduu midab tilmaamayo lown tilmaamayo labadaba lagama bineeyo cibaaro kalaa la isticmaala sababtuna waxa weeyaan dee wixii midab tilmaamayey marka hore afcal ku imanaya marka hore sawida fahuwa aswad abyad axmar asfar wixii marka hore wasanka leeyahay markaa taas weeye waxaa kaloo iyaduna ay tahay inaanu wax ceeb iyo in tilmaamayn hadduu ceeb iyo tilmaamaya iyaguna wasanku ku iman jira caadi ahaan acraj iyo acwar iyo acmash iyo taasoo kalena baabkii lagama bineeyo taasoo kale waxyaalaha kale uba bal maalan taas dheer inaanu dee xuruuftiisu saddex xaraf ama aanay kaba badnaanin marka hore maadigiisa iyana waa kaan kolley shuruuduna intaa way kaba badnaanayaan bal marka arrinka jira waxa weeye halkan xadiidka ay culimadu dee ay hadalka u qabtaan dhammaantood abyad ma aha kii afcalu tafdiil halkuu kaba iman jiro wasanku marka horeba afcal buu ahaaba waa midab buu tilmaamaya marka midabka waxay ahayd in laga cabiro siday inoo dambeysay ashaddu bayaadan ee abyadna marka hore wasankiisii ahaa marka macnihii tafdiilka iyo kii kalea isbegelaya halkan waaba dhici karta inay tasaruf ruwaadee tahay sida inooba dambaysa laakiin dee luqana way jirtaa un shaciradan waa taa kusoo arorto waa lagaba badan yahay bal taasi waxaan ugaba jeedaa qolooyinkan dada sharax haysta in arinku ma ahayn imika waxaa loo celinayaa inay saddex xaraf kaba badantahay sida sheekhu inoo soo dhigtay waa midab ahaan inuu wuxuu lown yahay lowna lagama marka la eego baab afcal marka la eego dee marka hore afcal ahaayo tacajubna lagama binayn jirin gees kalena afcalu tafdiilna kamu iman jirin sa ceebaha oo kale iyo waxyaalahan dee acwar iyo acraj iyo saasay tay haddii ficilka marka horeba wasankiisu ama sifadiisa wasfigiisani uu kuba imanaya afcal kuba imanayada marka horeba ta labada baaba laga bineeyo may ahayn kolley cibaaradaa siyaaqa yar yar kale mala lahayd maazir iyo qolooyinka kalena hadalkoodu dee xaggan lownka iyo intaasumu kuba koobnaaye arrimaha sheekhu ishaaray may ishaarin oo dee kolley hadalkooda ka dhowaa kan imika sheekhu inoo dhigtay bal bal arrinka jira iyo ishkaalkan uu u qabtay intaa weeye qaala wuxuu yidhi waa cubaydllaahi cabdullahi ibnu cubaydillaahi ibn abi mulayka odhanaya wa qaalat asmaa markaa ibn abi mulayka sida markii hore soo aragnay imika abuxaasim laba saxaabi inay xadiidkiisii israaceen halkana saxaabi wuxuu ka maqlay cabdاllahi bn camrin waxaa kaloo xadiidka uu kaba maqlay asma binta abi bakrin waa kanoo qaala wuxuu hi waqaalat asma binta abi bakrin waxay tidhi qaala rasuul الlahi salى الlahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay baa yihi inii calى اlxawdi anugu xawdka korkiisaan ku sugnahay waa qiyaamada markay noqoto halkaasaan ummadda ku sugaya intaan janno la tegin weeye xataa andura ilaa aan ka arko oo si aan uga arko man yaridu cidda ugu soo arooreysa calaya korkayga minkum idinka idinkaba mid ee halkaa imanayse kusoo arooreysa waseyuukhadu waa la qaban doonaa unaasun dad baa duuni waa aniga sokaday intaana i soo gaadhin baa dhinac kale lala mari doonaa oo waa laga celin doonaa xawdkii faaqulu waxaan odhan yaa rabbi rabbigayow mini kuwani anay iga mid yihiin waa min ahli millati oo min ummati ummadayday kaba mid yihiin dadkan la celiyey fa yuqaalu waxaa lay odhan oo dee ilaa xaggii amaa shacarta miyaanad ogeyn oonad kawan waxa wey maa camilu bacdaka waxay adiga dabadaa sameeyeen dadkan la celiyey dee ummadaadii dhab ugama mid ahaa waxay adiga dabadaa la yimaadeen miyaanad ka warhayn oonad ogeyn wallaahi baan ku dhaartee maa barixu waa dee ta lagu odhan doono maa kamay suulinoo bacdaka adiga dabadaa yarjicuuna inay laabmayaanoo calaa caqaabihim cidhbahoodii dib ay ugu laabmayaanoo dee waabay ridoobeen way ka noqdeen taasba wey bal kolley dahaarana waynu kusoo marno qolooyinkani dee kuwaa waxbedelay ay ahaayeen rasuulka ilaahay markuu wafaadayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dee dad kala duwan oo markii hore laba kulmay dee dadkii acraabtii iyo dadka hauba badnaadeen asxaabtii rasuulka ilaahay khullaska ayd may ahayd waana dadkii joojooyinka kala degayay oo dee maka iyo reer daa'if iyaguna may noqon madiine iyo jawaasana lagama noqon waxa weeyaan waa dadkii acraabtaabay u badnaayeen oo in badan oo kamid ay rasuulka ilaahay laba kulantay waa kuwii bal maalan wax zaka diiday iyo wax ridoobaba iyagu isugu jireen markii dambena abubakar waqtigiisii saxaabadu ay laba dagaalameen haddaba dadka caynkaasa dee kii aan dib usoo islaamin waxbay bedeleen rasuulka ilaahayna markii hore waa dadkaa u arkay ee laba kulmay oo dee waaba kuwaas dee munaafiqiinti iyo kuwaasna way soo gelayaan iyo wixii wax bedelay wixii isaga dabadii wax bedelay diintii kaba ridoobayna dee iyaguna ehel uma noqonayan inay halkaa ka cabaan ama ay ku arooraan waa laga celin doonaaye adiga dabada inay laabmayaan oo cirbahoodii dib ugu laabmayaan o diintii kala tegayaan kamay suulin taasaa lagu odhan markaasaa rasuulku odhan sidaynu soo marnay suxqan suxqan qaala wuxuu yidhi waxaa odhanaya ninkii ibnu abi mulayka kaba warinayey waa naafic ibnu cumar iljumaxi fakaana wuxuu ibn abi mulaykata yaquulu mid yidhaaha markuu xadiidkan wariyo allahuma ina nacuudu bika an narjica calىa acqaabina aw nuftana can diinina taas buu ku ducaysan jiray markuu dee tan waa dad markii hore rumeeyo haddana fidnoobay marka tan dee tasanuu ku ducaysan jiray allahuma ilaahay ow inaa nacuudu bika adaan ku magan gelaynaayo an narjica inaan laabano calaa acqaabina cirbaha yaga iyo wixaanu kala nimi aan dib ugu noqono aw nuftana lanala fidmeeyo can diinina diinta yadana lagaba fidmeeyo taas baanu kaa magan gelay inaan ku weydiisa inaan naga badbaadiso وxadثna بن أbي cمر qال xadثna يحyى بن سulaym عن بن kخusaym cabdاللahi بن cثmaan بن kخusaym weeye kolley de riwaayaatkiisu ma badnee lakiin yaحya بن sulaymna waa saasoo kale waa laba xadiiث buu leeyahay عan cabdاللahi بن cubaydاللahi بن أbي mulaykata أnahu samca caiشhaةa tqul markaa iبn mulayka ama cabdالlahi بn cubaydالlahi بn أbي mulayka waa nin reer taymo caiشha iyo waa isla reer waana nin taabiciy oo caalimha ee sodomeeye saxaabi buu soo gaadho wax ka wariya ama uu soo gaadhay kolley ibnu zubayrna waqtigiisii waaba saxaabiga ibnu zubayr waqtigiisii dee maka iyo jawaanibta uu kaba talinayey qaadibaabu uu ahaayo dee asma iyo waa soo gaadhay caaisha iyo imaka markii hore cabdullahi ibnu camrin buu ka wariyey haddana asma binta abi bakrin imakana caaisha bint uma almu'miniin buu kaba warinaya radia allahu canhum ajmaciin أنه سمع عائشةa تقول سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يقول والحال هو بين ظهراني أصحاaبي أصxaabtiisii u dhex joogo إنii على الحوض مaعنaa waxaan dee ahaan doonaayo idinku sugayaayo xawdka korkiisa antadiru waanan sugayaayo man yaridu cidda soo arooreysa calaya korkay ku soo arooreysa minkum idinka idinkama mida fawallaahi baan ku dhaartay laa يuqتaضى cana waa la goosan doonaa duni aniga sokaday rijaalu oo markay soo dhowaadaan baa laga hor joogsan doonaa inay xawdka iyo rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh soo gaadhaano waa laga celin doonaa dhinac kalea loo duwi fala aquulanna waxaan odhan ay rabbi rabbigayow minii kuwani anay iga mid yihiin weeye waa min ahli millati wa min ummatii ummadayday kaga mid yihiin fayaquulu wuxuu odhan inaka adigu laa tadri ma ogid maa camiluu bacdaka adiga dabadaa waxay sameeyeen ma ogid ma zaaluu kamay suulin yarjicuuna inay laabmayaan calىa caqaabihim cirhmahoodii iyo wixii ay kaba yimaadeen ee kufri iyo xumaantii ay dib uguba laabmayaan markaasaa rasuulka ilaahayna o dhan fasuxqan suxqan liman bedela bacdii waxadaanii yunusu axaadiiuna saa sheegay waa saxaabo kala duwan imakana umusalama inoo soo socota waxadaanii yunus bn cabdilaclى الصadafiyu qaala akhbaranaa cabdالlahi bn wahbin qaala akhbaranii camru wahuwa bn اlxariثi ana bukayra xadaahu kale intoodaa hore waa reer masr yunus bn cabdilahna de waa dee asxaabtii shaaficina kamid bu ahaa waana sheekha muslime kitaabkaba kusoo noqnoqda can اlqasim bn cabasi اlhaashimiyi qasim ibnu cabaas ilhaashimi waa nin hiqoo saadise kaba mid ah reer bani haashim ah kolley waa qasim ibnu cabaas ibnu moxamed ibnu mucatib ibni abilahab weeye oo mucatib ibni abilahab kolley nimanba dee cutbe iyo cutaybe iyo mucatib saddexaas bay nimadoodu ahaayeenoo dee laba iyagu gaalnimay kuba dhinteen midbaa haddaba mucatibkaas baa awowgii ah ama awowgiisii labaad buu noqonayaaba waa ninkaa reer bani haashima marka عن cبد اللh بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها qالت waxay tihi أم سلمة كنت waxaan أسمع mid مqشha الناaس dadka يذkuruuna sheegaya الxawض dadka hadal hayo xusaya oo xawdka rasuulka ilaahay leeyahay مaعنaa dadkan kaa maqlayay walam asmac maanan maqlin oo dalika kaan min rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam anigu rasuulka ilaahay afkiisa kamaan qaadin oo kamaan maqlin laakiin dadkoo sheegaya xawdkan rasuulka ilaahay leeyahay ayaan anigu maqli jiray falama kaana markuu ahaaday waa rasuulullahi sala allahu alay wasalam yowman maalin fii yowmin ba saasaan iska yara ceraabanaynaa falama kaana markuu ahaaday rasuulkii ilaahay salawaat ullahi waslm yowma maalin ay fii yowmin oo min dalika min dalika alaya dee yoomkaas ama dee nowbadaydiiba ahayd ama waqtigeedii asba kaba mid ah walxaal aljaariyatu khaadimadii ama jaariyadiina tamshuduni ay ii feedhayso ayaa fasamictu waxaan maqlay rasuul اllahi salى اllahu alيه wasalam yaquulu xaal uu ku qowlayo rasuulki ilaahay baan maqlay oo leh ayuha الnaas manaa rasuulka ilahay masjidku joogaa dee iyaguna masjidkii waa la jaar waana jaariyadii baa ufeedhaysayna markaasaa wuxuu hi ayuha الnaasu faqultu liljaariyati waxaan ku ihi istakhirii bal dib u joogsa cani oo waxa weeya dee feedhidan iyo madaxeedii lawadooda inay hagaag u dhegeysato rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh wuxuu leeyahy hagaag u maqasho taasay ka baqatay inay kaba shuqliso inay rasuulka ilaahay dhegeysatay dooneysaa markaasay leedahay bal dib iga joogso fara iga qaad qaalat markaa jaariyadii baad waxay tidhi inama daca rijaala oo dee malaa lafdigan annaas bay u qaateen raggown inuu yahay oo raggu u yeedhay walam yadcu nisaa rasuulka ilaahay dumarka uma yeedhina raggu u yeedhay iyadu dee ahla luqa iyo dadkii luqadeeda la xujaysanaya jaariyadani ma ahae dee umusalam ah faqaalat waxay tihi innii min annaas dadkan kamid aha ujeedadu lafdigani ma aha lafdi ku khaasa dukuurta iyo ragga ku khaasa ma aha dadkii oo dhanba weeyo anigu markaa dadkaa loo yeedhaya kamid aho dee min annaas dee kolle culimaduna waa isku waafaqsan yihiinba khitaabkan imaka waxa weeyaan yaa ayuha nnaas iyo lafdiga annaas inay rag iyo dumar uu shamlinayo oo waxa weeyaan taase culimada halkay iskuba khilaafsan yihiin waxa weeye markuu khitaabku khitaab dukuur yahay san dee bal maalan almuslimuun iyo almu'minuun oo kale iyo taas arinku uu yahay kaas miyay soo gelayaan oo iyagii kol haddii dee siiqadani iyaga aan loo isticmaalin iyaga siiqo gaaro loo isticmaalo shaaficiyada iyo qolooyin agtooda khitaabkii ma gelayaan buu leeyahay oo khitaabkaas ma gelayaan oo dee xujadoodna waxa weeye waa tan qur-aankaba ina almuslimiina wاlmuslimaati wاlmu'miniina wاlmu'minaati waa la isku cadfo haddii marka horeba siiqadan ay ka mid yihiin inay gelayaan dee cadafkan faa'iido sidaasa ma soo kordhiyeen cadafkani ma soo kordhiyeenoo waa tan koodii laguma cadfay bal matalan haddii dee bal matalan la yidhah way gelayna waa baab taqliib baa taasi ay noqonaysaa laakiin annaas dee hum min annisaa umulmu'miniin ay tidhi waa min dee dumarkuna dadkii bay kaga mid yihin faqultu waxaan innii min annaas faqaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahi baa wuxu uhi innii lakum faradun cala alxawdi waa kan hadalkii uu yihi waana hadalkii aanay hore rasuulka ilaahay uga maqlin xawdka isagoo sheegaya dadka kalun kaba maqashay anugu waxaan idiin ahay ceelaalyo xawdka korkiisa faiyaaya laa yaأtiyana axadukum fayudabu canii bal waxba imika taxdiir iyoinaan kama dhigin oo dee bal masalan waa taxdiirku wuxuu ahaan jiray dee mukhaadab iyaaka iyo taas buu ahaan jiray aan kama dhigna un imika damiirkii oo bal maalan dee meeshiisii kasoo taqadimayo laa yatiyana yanata yaanu imanin axadukum axadkiin iyaaya aniga yaanu u iman oo dee xasri ahaan in loo soo horeysiiyey oo waxa weeyaan axad idinka idinka midi yaanu ii iman aniga aanu u iman oo daanoo xawdka joogo oo fayudabu canii fahuwa yudabu canii markaa la daafaco markaa laiga celiyo isagii oo dee haddaan iska rafcisano fahuwa yudabu canii markaa isagii markuu yimaado igu soo dhowaado la celiyo oo la manciyo aniga laiga hor joogsado kamaa yudabu sida loo celiyo albaciiru neefka geele adaalu baadida ah oo dee waxa weeya neef ninkii geeliisii waraabsanayay marka neef aanu lahayn oo ama baadi adigu meesha uu yimaado geeli barkiisa uu ka celiyaa oo iskaba celiyaa dee geeliisiibuu waraabinayaa biyii uba shubayaayo inay cid kale la wadaagsatay ma doonayo haddaba neefkaa baadida ah ama shaksigii dee geeliisa waraabsanaya neef aanu lahayn oo barkiisii yimise ugu celiyoo kale saasoo kale loogaba celiyo taas yaanay dhicin oo arrintaas bal yaanay dhicinba faiyaaya laa yaatiyana aadakum axadukum markaa laa yaأtiyana axadukum iyaaya bal waa imika tancaha ku gaabsanayo de haddii bal markaa baab taxdiir lagama dhigana kolley malaa waj way iska yeelan lahayd wala luqada ee aad u yar tahay noocaasi fayudab canii fahuwa yudab canii kamaa yudabu lbaciiru adaallo faaqulu markaa waxaan odhan marka la celiyo oo dee halkan nasbana way ixtimaali lahaydoo ee fayudaba canii faaqula meeshii dee kolley wajkaasi waa iskaba banaanaan lahaa iyadoo ficilka la nasbiyane faaqulu markaasaa waxaan odhan marka ninkaa la horjoogsadee la celiyo fima haada muxuu waxani ahaadee maxaa loo celinayaa waaba dee ummadaydu kaba mid yahaye fayuqaalu waxaa laygu odhan inaka adigu laa tadri ma ogid maa axdau bacdaka dee shaksi umaahay waa dad badan ee waxay dabadaa la yimaadeen adigu ma ogid faaqulu waxaan odhan suxqan haddaba taas yaana dhici weeyaan oo rasuulka ilaahay buu wuxuu leeyahay yaan axadkiin dee aanu ii imanoonay saasi qabsane iska jira inaad dee waxbedeshaan dariiqaa aan idinkaga tegey kaga adde idinkaga tegayo imaka aa ku sugantiin aa ka leexataan taa kaf iyo iskaba jira oo yaanay tani idin si aanay taasi idin qabsan faaqul suxqan وxadaثnي abu mcن الرqaشhi وabubakr بن ناaفiع وcabd بن xmaydi qaaluu waxay yidhaaheen qolooyinkaa saddexdiiba xadaثnaa abu caamirin wahuwa cabdالmلك بn cmri sheekha inoo fasiray abu caamirkan kolley horeynuu soo marnay waa abu caamir ilcaqadi ninkii uu ka soo cabiri jiray horeba uu kaba soo cabiri jiray ama alqaysi cabdilmalik ibnu camrin kaa weeye xadaanaa aflaxu bnu saciidin waana nin kolley ansaara ninkani oo qolooyinkii bal maala taabiciin atbaacu taabiciintii raggoodii ugu waaweynaa kaba mida alqubaa-iyuna way dhaahaan oo dee kolley xadiidkan ama mutaabicun buu leeyahay kitaabka ku leeyahay nin saduuqa laakiin ama sheekh saalixase kaba cabiraan fi diini aflax bnu saciid alqubaa-iyo wa nisbatu ilaa quba quba iyadoo loo nisbeeyo xadaثna cabdالlahi بn raafic waa ninkii siqada ahay mowlaha umu salama ahay marka dhoweyd baan soo sanadkii hore inoogu sugnaa qaala wuxuu uhi kanad umu salamata waxay tuxadiثu mid warantaa أنha samicت النabiya slى الlaهu عalيه waslم yaquul inay maqashay rasuulkii ilaahay xaalu ku qowliya calى mimbari mimbar korkiisa oo ku sugan wlxaal hiya tamtashidu waa sidati dee jaariyatiha weeye waa taa in soo maray iyadoo feedhanayso dee waa waxaa u feedhaysay bajaariyadeedii ayuha الnaas faqaalat limaashidatiha tii u feedhaysay bay ku tidhi kufii isu geeyo uruur rasi waa timahan madaxayga macnaa dee fara ka qaado macnaa waa ijmacii wadamii bacdahu wadamii bacdahu bacdan way oo timahan isu geeyo bal ururiyo farana dee dib iga joogso si aan u dhegeysto binaxwi xadiidi bukharin waa xadiidkii bukharin soo maray mid laba miday jaariyadna lahayd dee raggu u yeedhay dumarka umuu yeedhin can ilqaasim ibni cabaasin xadiidkii bukayr qaasim ibnu cabaas kaba wariyey ayaa qaasim ibnu cabaasna hadda wuxuu ka warinaya cabdullaahi bnu raafic buu kaba warinaya ayaa sheekhan ansaareed ee aflax bnu saciid la yidhaahna isagu de waa mutaabaca eh kii mid laba mid ah ama naxwigii ah ayuu wariyey oo uu ka wariyey cabdullaahi bnu raafic bal xadiidka umu salamana halkaasaan kuba dhaafaynaa xadaثna qutaybaة bnu saciidi qaala xadaثna laysun can yaziid bni abi xabiibi can abi lkhayri can cuqbata bni caamirin sanadku isagoo sanadna hore meelo waynu ugu soo aragnay waana sanad dee min awalihi ila akhirihi reer masar noqonaya reer masar noqonayo saxaabiguna halkaa waa degay abulkhayrna waa marsad ninkii looba odhan jiray weeye wuxuu ihi ana rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam kharaja uu baxay yowma maalin ayuu baxay fasallaa waa tukaday oo calaa ahli uxudin dadkii uxud lagu laayay salaatahu ka salaatihi salaadiisii mid laba mida cala lmeyiti meyidka uu ku tukanayey buu ku tukaday uma insarafa ila lmimbari markuu ka soo noqday ee uu madiine soo gaadhayna waa kuwanoo de waa buurtii uxud buu tegayey halkii ay kuba aasnaayeen ayuu mimbarkii fuulay hadalkanna waa yidhi ama xadiidkan soo socda bal kolley salaadan rasuulka ilaahay uu kuba tukaday qolooyinka reer uxude xadiidkana ay noogu sugan tahay salaada meydkoo kale in waxay culimmadu ku fasireenun inuu u duceeyo ducadii salaada meydka uguba duceeyey dee waaba dhici karta isagoo dee qibladii intuu u jeestay iyagiina u duceeyey kamay dhigin rasuulka ilaahay inuu ku tukaday salaadii meydka lagu tukanayo kale oo dee markii iyaga la laayeyba rasuulka ilaahay kumuu tukan dhigyadoodii baa lagu aasay dharkoodii baa lagu kafnay kumanaan u tukan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh saasaa lagu aasay shahiidkana laguma tukado shuhadana way ahaayeen bacda markaa iyo waa malaha dhowr sannadood daboodood hadday sanadii koob iyo tobnaad baabay noqonaysaa waktiyadii rasuulka ilaahay wafaadi doono bal sanadaasi madax iyo bilowgii baa lagaba joogay sideed sanadood wax ku dhow iyadoo lagaba joogo rasuulka ilaahay haddana salaad kale iyada kumuu tukano tan bay culimadu kuba fasireen way dhici karta dee qolooyinkan daahirka uun eega inay kaba dhigaan waktigaase adigu duca uu duceeyey bay ahayd waa tawdiic rasuulka ilaahay iyagii malaa dee ziyaaradii ugu dambeysay weeye uu soo siyaarantay markii dambena dadkana waa kan lasii dardaarmayey si wuxuu dadkii wadacayo ama sii sagootinayaba ahaa khudbadana u khudbeeyey daraaddeed waana lafdiga inoo dambeeye inoogu soo socdee bal waxaan leenahay un waa ducada uu duceeyey saasay de culimadu iyo aimadu kuwa xambaareen oo dee marka horeba laguma tukado shuhadada laguma tukado kumanaanu tukan markii hore laba dilayba kumuu tukan waxyaalahan soo arooray xamze iyo inuu ku tukaday iyaguna de waa waxyaalo aan la ictimaadsan karin oo dee ama daciifaba kumuu tukan rasuulka ilaahi salawat lahi wasalaamu aleyh tana taasay kuba fasireen bal qolooyinka culimada dee waxyaala qaba ama qabri baa lagu dul tukanaya qabri meyd kuba jira yidhaaha muddadaasoo kale ma yidhaahaan waa inta qabrigu cusub yahay iyo baabay qowlkoodna yahay ee muhimku bal tan bay kuba fasireen culimadu duca uu duceeyey kuba fasireen markaasaa deeta uu yimi mimbarkiibuu fuulo faqaala wuxuu ihi inii faradun lakum ceelal yaan idin ahay halkaasaan idinkaga sii horeeya wa ana shahiidun aniguna markhaati baani calaykum korkiinoo dee waa idinku markhaati furiyo waxaa iyagoo la timaadeen camalkoodii fiicnaayo dee wixii kale ka dunaaya laba yimaadeenba wa inii wallaahi anigu la anduru ilaa xawdi maba aha iminkaad imoodaa ma aho si wax loo suureeyey ee waaban arkayaa buu leeyahay marka waa wax jira oo waaqaco horaba u abuurnaa oo waxaan arkayaa imika ilaa xawdi alaan imikaan isha ku hayaayo wuu ii muuqdaa in eegayaa xaggii xawdkayga wa ini aniga qad ucditu waa laysiiyey mafaatiixa khazaa'in اlardi dhulka khasnadihiisa furayaashoodii baa laysiiyey aw mafaatiixa alardi oo lafdiga khazaain aanay la socon khazaaina jamcu khazaanatin weeye waana waxa waxyaalaha nafiiskaee qiimaha le lagu xafido ayaaba la yidhaah mafaatiixdii dhulka ayaa laysiiyey kolley halkana saasay labada nusqooyinka mafaatiix baaba dhacday waxay soo naqlinaya qaadiciyaad mafaatixna in la wariyay de qur-aankana waatan wacindahu mafatixu اlgaybi mafatixu اlgaybi bal maalan ay kuba timi oo qur-aanka ay nooguba sugantahay markaasay kala yihiina kolley macnu waa mid keliye haddii mafaatiix la yidhaho ya loo yeelo waa jamcu miftaaxin miftaax jamici haddii mafaatix laba yidhaahana waa jamcu miftaxin miftaxin oo maha aliftaasaan jirina waa miftax waana isla macnoo mid kasta waa ismaalo waa wixii wax lagu furayey marka miftaxna mafaatix baa lagu jamciyaa miftaaxna mafaatiix baa lagu jamciyaa sida misbaaxaba masaabiix looguma jamciyo taas ma lakin de imaka riwaayad tan baa inoo taal nusqooyinka dhammaantooda san baa inooguma suganba weeye macnaa taas baa laysiiyey kolleyna macnuu waxa weeyaanu waa dhulka khasnadihiisii iyo kunuustiisii iyo waxyaalahaas baa laysiiyo waa dee adigu iyadoo loogu bishaareeyey loogu ballan qaaday in ummaddiisu ay dhulka iyo ay hanti doonto mamaaligta ay qabsan doonto amwaashooda iyo kunuustoodna ay laba wareegi doonto oo dhulka ilaahay subxaana watacaala u furi doono khazaa-in alardina ay milkii doonaan dee waana shay mucjize aha hayb oo rasuulka ilaahay kaba waramay dabadiina iyadoon muddaduba sii dheerayna ay muslimiintu dee dhulkii intii la gaari karayeyba ay gaadheen diyaar islaam ay noqotay khazaa-intoodii iyo kunuustoodiina ay noqotay waxaa sabiilka ilaahay laguma bixiyey muslimiintiina gaadhay ee fay iyo khaniimo uma noqday oo bal maalan taas wey arrin kalena oo xadiidka oo kuma suganna waa dee qeybtiisa dambe in waa taasoo afraad wax bedeshay way jiraan ama dad wax bedelo dad ridoobay way jiraan waqtigaa horena way jiraan waqtiyo kalena way jirayaane laakiin si guud ummaddu inay u wada ridowdo oy diintii uga wada tagto taasna inaanay jirahayn oo waaba kan rasuulka ilaahay wuxuu ihi ta wa inii wallaahi ma akhaafu ma cabsanayo calaykum korkiina an tushrikuu bacdi waa dhammaan de dadka qaar waa laga heli laakiin waa iyadoo la iswada raaco oo jumlatan diintii loogaba wada tago inay ilaahay dabaday u shariig yeeshaan anigu taa idinkama baqanayo walaakin akhaafu waxaan cabsanaya calaykum korkiina looga cabsanaya an tatanaafasuu fiiha inaa ku tartantaan macnaha fiiha de waa fi dunya ujeedadu waa amwaashi iyo waxyaalahaas dee markaa lagu tartamay xasad baa iman oo cadaawa iman oo haddana islayn la islaayo waana sidii dhacday maalkii buu noqon ri'aasad iyo madaxtinimadii bay noqon iyo waxyaalaha adduunye la kala jiidanayo hadday ri'aaso tahayna waa adduunya un hadday maal iyo waxyaalaha tahayna iyo manaasibtii kalena waa adduunya un inaad taa ku tartantaan dee kol haddii tanaafus yimaadana meeshii waxaa imanaysa isnacbaansho calolxumo cadaawo waxaa ka dhalanaysa islayd intaba way wada dhaceen oo wixii rasuulka ilaahay ka baqanayay ee waa taas fitantii dhacday ee umuurahaas baabay ahayd ee wakti kastana socotay ilaahay naga badbaadiyeen ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب يعني بن جرير قال حدثنا أبي أبيه جرير بن حازم قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد عن عقبة بن عامر وسند كي هوري قيبتي سيدا بينتي هورم بيسير بدشي قال وحد عقبة بن عامر الجهني صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وكتك ذي وأدعيان لنا هل كان calىa qatla uxudin uxud dadkii lagu laayey uma sacida almimbara intii dee markaa uu duceeyey ba bal cibaaradan saay kuba timin taas uu rasuulka ilaahay arrinkan laba yimi dabadeed buu dee waa intuu soo noqday uu madiine yimi ayuu mimbarkii ayuu fuulay uma sacida almimbara kalmuwadici lilaxyaaءi walamwaat iyadoo sidii wuxuu sagootinayo dadkii noolaa iyo kuwii dhintay ba kuwii dhintay de waa kaa u tegey waa kaa usoo duceeyey waana mara ziyaaradiisii ugu dambeysay oo waa tawdiic taasi dadkii noolaana dee waaba dardaaranadan iyo umuurahan uu rasuulka ilaahay sheegay baa iyadana tawdiicba ahayd sheekuna wuxuu leeyahay macnaha xadiidku kharaja ilaa qatla uxudin wadaca lahum ducaa muwadicin waa siduu ku fasirayo wuxuu u baxay dadkii uxud lagu laayo duco muwadic buu u duceeyey markaasuu madiine soo galo fasacida almimbara fakhadaba alaxyaaa khudbata muwadicin dadkii noolaana wuxuu u duceeyey muwadic khudbadii laakiin cibaara dhacday kamaa qaala nawaas bnu samcaan qulnaa ya rasuula allahi kaanaha mawcidatu muwadicin wa fiihi macna mucjiza oo waa muslim ba ama nawowi baa leh oo wuxuu dee xadiidkan buu inoogu fasiraya xadiid kaleo xaggan ah in macnuu yahay kalmuwadic laxyaa walamwaata dadkii nooloolaana waa khudbadan uu khudbeeyey ayaa macnaha xambaarsanaydoo khudbo muwadic buu u khudbeeyo waxaa dee la mida tan ama ay nadiir u tahay nawaas ibnu samcaan siduu yihi rasuulka ilaahay baanu ku nidhi kaanaha mawcidatu muwadicin faawsinaa cibaarada qoladiina kitaabkaas kole dee waa sidaa kuba sugan mar aan ku qortay ma garanayo dee kolle wakti hore uun nuskada beryihii horena maan haysan ba jirin waxaa meesha ii qoran imakama xusidi dee waktigee meesha iigu qoran tahay afaada الnaajiyu fii nukatihi calى الtargiib ana hada wahamu waana sawaab alcirbaad ibnu saariya macnaa imaam ama xaafid la yidhaha annaaji ayaa nukadkiisa uu targiib ku leeyahay wuxuu ku faa'iideeyey arinkan nawowi yihi kamaa qaala nawaas bnu samcaan inay waham tahay ee sawaabku uu yahay alcirbaad ibnu saariya in la yidhaho waayo xadiidka waa kii arbiciinka iyo inooguma sugnaa rasuulka ilaahay markaa cirbaad ibnu saariya oo rasuulka ilaahay markuu yihi dee axadkiin markaas saasuu iman doonaa sunihiisa inay ku dheganaadaan uguma dardaarmay deeta uu ku yidhaahe bakaanaha mawcidat muwadic saxaabiga cirbaad ibnu saariyu ahaa nawaas ibnu samcaan marka imika waxaan lehay naajigi baa dee kasoo naqlinaya xataa de kitaabkii baa laga yaaba inaan meesha imika xusuusnayn iyo waktiga hore bal muhimku dee nuqdada calaamadsada un baan leeyahay naajigan kitaabka aan kaba soo naqlinaya bilmunaasabana waa nin xaafido markaa adnaaji kitaab buu leeyahay in kitaabkan atargiib watarhiib ayuu waa yeedhinayey kollay isna nin reer dimashaqana waa ahaa nin waxoogaa kaba dambeeyey buu ahaa markaasuu meelihii ama awhaamtiisa ahayd ama uu tacliiq ku lahaa ayuu qabanayey waana kitaab aad iyo aad u faa'iido badane laakiin nuskada dee kollay aan hayo ee la socota waxay la madbacaysantahay tarkiib iyo tarhiibke oo nusko sadar fayoobi aana ku jirin oo kitaabkii baabiyey oo ma garan kara de waa kitaab bal waxaa igu qoran meelo dhowra kuma qoray markaan daalacanayoo kale dee kitaabkan waxa weeyaan qiimihiisa iyo faa'iidadiisa de haddii aanu low lam yufsidhu naashiru haddaanu fasahaadin oonu baabin kii nashriyeysan ku nashriyo sadar fayow saad uga hesho waa qalad midhan iyo sax midhan haddii bal dabco aada u fiican laba helo oo wanaagsan aad ba u fiicnaan lahaa marka la eego waxyaalo badan oo dee kutubta xadiidka oo dee tasxiixiisa ama tasxiifyo dhacay ama umuuro ayaa kuma sugan dabdinteedii laakiin waxa la qaataan in nuskadaydu horta lahaydbo dee waad ka cajisaysaa markaad sadar fayooba aad kama weydo oo kale cibaaradaasad meelo dhowra horta saxusu ayaa kuma qornaayo dee xabada hada alkitaabu low lam yufsidhu naashiru cibaaro saasaa meel aan ku qorqorayay xabada hada alkitaabu low lam yufsidhu naashiru waana kan imaka halkan kama soo naqlaya muhimka waxa weya naas ibnu sacaan bedelkiisa cirbaad ibnu saariya waana arrin dhibadhe imika haddana ka daba tag leh insha allah marka muxuu yihi faqaala inii faradkum calى اlxawdi anugu ceelalyaan idigu ah al xawd waina cardahu eeg waa umuurahan leeyay casharka dambaan u dib dhiganaynaay ballaarhkiisu de waana ta aynu soo maray dherarka iyo ballaarhka inu isu logiye kamaa bayna aylata ila اjuxfa ayla meesha la yidhaaho waa meel xijaaz meelahay kuba dhamaato kuba sugnayd shaamna darafteeda ahayd oo dee kolleyna axaadiisana kusoo noqnoqota waana tii aynu habeenka dhaweynba ninkii u yimi ee dee meesha ka talinayey markuu rasuulka ilaahay tabuug gaadhay dhowr iyo toban marxalo in ku dhowbaanay madiine uba jirtaaba aad bay u durugsantay juxfana dee ilaa toddoba marxalay ku dhowday waa magaalada raabiq la yidhaha maka iyo madiine udhexaysa agaheeda weeye waa masaafo dheer intaas ballaarhkiisu dherarkiisuna waa saas oo kale ayla ilaa juxfo inta udhexayso kale weeye inii anigu lasta ma ihi akhshaa mid cabsanaya calaykum korkiina an tushrikuu bacdii taa idinkama baqanayo inaa dhammaan wada ridowdaan oo iyada taasi ummadda kuma imanayso walaakinii akhshaa waxaan cabsanaya calaykum korkiina addunya adduunyo an tanaafasuu fiiha wa an tatanaafasuu fiiha ina ku tartantaan oo u kala badisaan oo dee markaa isku nacdaan oo ku dagaalantaan taas oo wataktatiluu aada dagaalantaan oo fatahliku a halaagsantaan kamaa halowtaasi ayna halaagto kamaa halaka man kaana qablakum si uu dee iyada adduunyadan ugu halaagsamay ee u halaagsamay ciddii idinka horeysay markii adduunyo jacaylkeedi iyo utartankeedi iyo hadhow cadaawo iyo xumo kaba bilaabantay ee israyna ay kuba timi taasoo kale taasaan idinkaba baqanaya waana umuuro dhacay qaala cuqbatu cuqba wuxuu yihi fakaanat waxay ahayd arrinkaasi aakhira maa kii kii ugu dambeeyey oo ra-aytu arkay rasuul اllahi salى اllahu عalيه waslm cala mimbar rasuulka ilaahoo mimbar kuba sugan markii ugu dambeeyeen arkay ayaabay taasi ahaydba oo waa kan lahaa kalmawadic ilaxyaa walamwaatim xadaثna abubakr bn abi shaybata وأbو كرyب وبن نمyر قالوا xdثنا أbو معاaوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله شقيق وأbو وائل قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم ninkana waa cبدالله بن مسعوud ee صxaabiga xadيidka warinaya أصxaabta aad bay u badan tahay de waana أxاadiiث badan caawo ma aha duruqduba xataa ma badna أxaadiiثa kala kama badane أنا فردكم عalى الxawd وla unaaزicana waxaan la doodi doonaa qواman qoomyaal ujeedadu waa marka dad uu gartay intay soo dhowaadaan lagaba celiyo ayaa ciddii celinaysay buu rasuulka ilaahay qabsan doonaayo uu la doodi doonaayo ula bal qoomkaas weeye waa takhliiskood iyo baa dee kula doodi doonaa waa ciddii celinaysay uma lauqlabanna calayhim waa laiga qaalib noqon doonaa ina waa dad aan ehel u ahayn inay halkan ka cabaan rasuulka ilaahay dariiqiisii dhaaf kaba tegay ama diintiisiiba bedelay markaasaa laiga qaalib noqon doonaa la odhan doonaa kuwani maaha kuwii adiga dee meeshan kaba cabayey oo meel kalaa lala mari doonaayo ciddii celinaysa iga xoog badnaan doonta faaqul waxaa ohan yaa rabbi asxaabi asxaabi waa asxaabtay waa asxaabtay de waa badka dee markii dambe ay arrintani asiibtay maha asxaabtii fiicfiicnayd ee la jihaadee la joogtay fayuqaalu waxaa lagu odhan inaka laa tadri ma axdaثuu bacdak adiga dabadaa waxay soo darisiisteen ay la yimaadeen adigu ma ogid وxdثnah cثman بن abي shaybta واسحاaq بن ibrahim عan jrيri عan الacmaشh bhada الاسناadi walam ydkur aصxaabi aصxaabi intaa muu sheegin isago riwaayadiisan oo imaka jariir بn cabdالxamid acmash kaba wariye markii hore abu mucaawiya acmash kaba warinaye xadaثna cثman بn abi shaybata واسxaaq بn ibrahim kilaahuma عan jariiri xa وxadaثna بn الmuصنى qaala xadaثna mحamed بn jacfari qaala xadaثna shucbaة jamiiعa can mغiirata jamiicana waa imaka shucbaة بn الxajaaج iyo jariir بn cabdالxamid labadaasba w kilaahuma an markaas waa labadaa dambe can mغiirata waa mغiiraة بn mqsm ضbi عن أbي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم من نحو xadيiث الأعمش وفي xadيiث شعبة عن مغيرة xadيiثkii شhuعبة ee uu مغيرة ka wariyey maha k uu jariir kaba wariyey waxaa ku sugnaa سamعtu أbا وائل can may ahayne samعtu abا وائل halkaa dee shaqiiqna riwaayaadkii hore aynu kuma soo aragnay وxadaثnah سacيid بن cمr الأشcثي qال أخbarana cbثrn x وxadaثna abubكر بن abي شhaybةa qال xadaثna بن فضyل kilahma عan xusayni عan abي waئli عan xudayfةa عan النabiyi slى الlaه عليه وsلم eg maanta markii hore acmash iyo de cabdالlah بن mascuud bay kaba warinayeene maanta abu waail xadiidkii lamida ayuu xudayfat bn اlyamaan kaba wariyey طahaarana waynu ku soo maray xadiidka can الnabiyi salى الlahu عalيه waslm binaxwi xadiid اlacmashi wamugiirata xadaثnii mxamed بn cabdالlahi bn baziicin qaala xadaثna bn abi cadiyin can shucbata can macbad bni khaalidi can xaariثata wa xaariثaة bn wahb اlkhuzaaci waa صaxaabi kale maantana anahu samica الnabiya salى الlahu عalيه waslm qaala xawdhu xawdkiisu rasuulka ilaahay wuxuu yihi xawdkiisu maa bayna صancaa wاlmadiina waa صancaa اlyaman iyo madiina intay isu jiraan in leg ayaa buu yahay faqaala lahu mustawridu waa mustawrid bn shadaad waa صaxaabi kale ayaa xaarisa ku yidhi alam tasmacu miyaadad maqlin qaale inuu yihi alawaaniy oo weelalkiisa inuu sheegay miyaadad adigu ka maqlin manaa weelalka lagaga cabayo oo aadna u badan taa miyaanad rasuulka kaga maqlin xagga masaafada mooye qaale wuxuu la may taamaan maqlin oo isaga wuxuu yihi intaa kamaan maqlin faqaala mustawridu mustawrid baa wuxuu yihi rasuulka ilaahay isagoo kasoo naqlinaya oo mustawrid baa yihi isagoo rasuulka ilahi kasoo naqlinaya turaa fiihi aaniyatu mila akawaakibi tura waa la arkayaayo alaaniyatu aaniyada fiihi waa weelalka isaga lagaga cabayo kiisaantiisi aynu soo maray misla kawaakibi waa xidigahoo kale waxa iyadoo ah waa kasrada iyo badnida وxadaثnي ibrahim بn mحamed بn crcrةa qala xadaثna xramiy بn cmaaraةa qala xadaثna shucbaة can macbad bni khaalidi anahu samica xaariثaة bna wahbi اlkhusaaciya yaquul samictu rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslm yaquul wadakara اxawd bmili xawdkii buu sheegay kii hora mid laba midoo xaggii masaafadiisa uunah walam yadkur maanu isagu sheegin riwaayadiisa maanta eeg macmed ibnu khaalid markii horeba u kuba sugnaa shucba kaba warinaya laakiin shucba waxaa ka warinaya markii hore ibnu abi cadi imikana waxaa ka warinaya xaramiy ibnu cumaar isagu riwaayadiisa muu sheegin qowl almustawridi wa qowlahu hadalkan mustawrid iyo dee uu yihi isaga uu kulaba hadlayay qowlkiisa iyo intaa dambe muu sheegin xadaثna abالربيع الزهراني وأbو كامل الجحdري قال xadaثna حماد وهو بن زيد قال xadaثna أيوب عن نافع عن iبن عمر qال أنه qال iبن cمر baa imikana inoogu soo biiray iyadoo laba صaxaabina imika halkan ay nooguma sugnaayeen mustawrid iyo xاarثة qال qاla رasuuل الlahi صلى الله عليه وسلم إنa أmاamaكم hortiina waxaa ah xawdan xawd baa hortiina ah xawd baa hortiina ah xawdkaasoo kamaa bayna markaa rasuulka ilaahay muxuu yihi maa bayna naaxiyatayhi labadiisa dhinac ama labadiisa joo ama xagga duulka haba noqoto ama cardiga way isleegyihiine kamaa bayna jarba wa adruxa meesha jarba la yidhaah iyo meesha adrux la yidhaah inta udhaxaysa oo kale uu yahay macnaa saacadiisu ay tahay labadaa mawleed oo labaduba shaam ku wada yaalay ma aan arki doonana inta ay isu jireen xadiidkan kuba arki doonaa ayaay naaxiyadiisa labadiisa naaxiya isu jiraanba xadaثna زhير بن xرب ومحamed بن المثنى وعubayd للh بن سعيid qalوا xadaثna yaحyى hو الqطاn عan cubayd الlahi qال أخbarnii ناafiع عan iبn cmر عan النabiyi slى الlه عليه وsلم qاal إna أmاamaكم xawضa kama byna jarba وأdruxa وفي riwaaيaة بن المثنى xawdي ina أmاamaكم xawdي kama byna jarba وأdrux وxadaثna بن نmayri qal xadaثna abi xa وxadaثna abubكر بn abi شhaybةa qal xadaثna mحamed بn bشhri qal xadaثna cubayd الlahi bhada اisnaadi miثlah mid laba mid ah waزaada wuxuu ziyaadiyey waxaa ziyaadinaya maanta mحamed ibn bشhri iyo de ayaa iyo markaas cubaydالlahi baa ziyaadinaya de waa riwaayada mحamed iبn bشhri iyo de cabdالlahi بn نmayrba meesha way noogma wada sugnaayeen lakiin iyaga riwaayadooda inay qaala xadaثna cubaydالlahi wazaada qaala cubaydالlahi wuxuu yihi fasaأaltu naafic baan weydiiyey labadan jarba iyo adruxo faqaala wuxuu yihi qaryatayni bishaami yacni qaryatayni bishaam wuxuu ujeedaa ma ay yihiinba waa laba qaryo shaam kuba suganoo baynahumaa masiiraةu ثaلaaثi layaalin saddex habeen in loo socdaa ay udhaxayso wa fii xadiiثi bshr ibni bshrin baynahumaa masiiraةu ثaلaaثaةa ayaam waana isla mid وxadaثnii sd ثaلaثa layaalin bayaamiha un baan odhanaynaye وxdثني سويد بن سعيد قال xdثنا حفص بن مyسرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل xdيث عبayd اللh وxdثني xرمرة بن يحيى قال xdثنا عبد الله بن وهب قال xdثني عمر بن محمد عن نافع عن عبداللahi أن رسuل ddkana waa dad aynu soo wada maray cمر بن محمedna de waa آl عبداللahi بن cمrune waa محamed بن زaيد بن عبداللh بن cمر أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل ina amaamakum xawdan kamaa bayna jarba wa adruxa kolley dabdiga xaggana waxay raajax yeelaan in aan la qasriyo la badin oo jarba waadrux walow aada moodo dee saaxib almufhim isagu halkan uu ka dhigayo ka sawaabkii in la mado inuu yahay riwaayadda bukhaarina qaarkood bay dhacday laakiin tan baa dee ay raajax yeelaan fiihi abaariiqu waxaa ku sugan jamci ibriiqin weeye waa kiisaantii halkii lagaba cabiray waa weelkii lagaga cabayey ka nujuumi samaai xidigaha samadoo kale ah badni wuxuu kaba qabaan man waradahu ruuxa ku soo arooro fashariba minhu ka cabaa lam yadma bacdaha abadan weligii dib uma haraadayo oo ninka isagu ku soo aroore kaba caba